waa markii labaad aan ka dhoofinayno areborka boqoliyo afar iyo fartan qof oo reer etoobiya oo ka yimid magaalada yamanta ay hor socoto dalka yamanta ay hor socoto hay-adan oyamta annagoo sula shaqeynaynaa waxay ka soo dhadhaciyaan boorkeena jabuuti waxaan geynaa santarka weyn aan ku leenahay looya cadde xaggaamaan saddexda waqti ku siinaa xaggaamaan dareeda kaga dhownaa waxay u baahan yihiin ku siinaa marka warqadahooga loo dhammeeyana diyaaradda yaan saarnaa waddankoogay si nabadoo qurux badan ay u tagaan maanta nooguma horeysa oo markii labaad insha allahna mar saddexaad baan sugi doonaa oo dhowaan isniinta si qurux badan baan u waxayn doonaa saan amar uga haynasana wasiirka uu yidhi dadkii ni yimaadaba sida qurux badan ee ugu fiican usoo anaguna de anagoo magaca jabuuti sarow qaadaynaa jabuuti oo ah meel lagu kulmo marka waxaan garoorsannay inaan dadkii noo yimaadaba sida ugu qurux badan ee ugu fiican aan u soo dhoweyna dadkiisina sii dhaafeena sida ugu fiican ee ugu qurux badan ay noo dhaafaan baan jeclaysana anagu dadkan waa dadkii intay tahriib ku mareen jabuuti yaman tegey kadibna halkaa laga soo celiyey marka ay jabuuti yimaadiin safaaradda etoobiya loo bandhigaa dadkani maan garanaysiin markay safaaraddu ay garato iyo warqado lisbaasi u waxaysaa marka lisbaasiga loo waxeeyana inta lisbaasiga loo dhammaynayana xaggan bay joogi doontaa toddobaad ka noqota laba toddobaad ku noqoto intay warqadaha dhammaynayaan haddii aad dad la garan waayena dee xal baa la doodoonaya qofka hadduu qaxootinimo doonayo iyo hadduu dee waddankii u dhashay ayaan doodoonnaa sida ugu fiican baa annaguna u dhammaynaa maanta imsaa baxday oo diyaaradda eer jabuuti baa la saaray ereboorka waan arkaynay markaa imiseheed cadadkooga iyo tiradoodu intan baxday maanta waxaa baxday boqoliyo afar iyo afartan qof baa baxday koo iyo toban baa hadhay koo iyo tobankana beri insha allah iyo bixi doona hadduu ilaahay yidhaaho waay qaybta kale soo socotana waa ilaa imise tiradooda wax lagu qadaray aduu toddoba boqoliyo konton bay noo sheegeen bay ahayd in yar baaba hadha hadduu alla ka dhiga aduu meelaha boqoliyo toddobaatan meelaha ayaa hadhi doonta insha allah aduu aan la dhammayn doona insha allah aduu isniintana waa iman doona hadduu alla ka dhigo oo santarkayga ayaan gei doona hadduu alla ka dhigo waxaa jira qaxooti soomaaliyeed oo iyaguna halkan jabuuti deganaa oo iyagana iskoodu doortay inay ku noqdaan soomaaliya iyagana hawshooda waad gelaysaan hadduu alla ka dhigo maantoo jicmaan laga soo qaadi doonaa calaacadde hoteelka horseed baan dejin doonaa sabtida subaxnimada ayaan saari doonaa diyaarad waxaan geyn doonaa soomaaliya kuwa waa kuwa iyo ku doortay oo yidhi waan noqonaynaa oo inaan waddankaygii si fiican ugu noqonnaan doonaynaa hadduu qofku jeclaado dee waddankiisa wax horjoogsan karaya ma jirto markii hore waxaan doonaynaa inaan u sahan tagnaan doonayna iyakaa jeclaaday inay tagaan ay ku noqdaan waddankooga marka dee annagu kuma horjoogsan karayno annagu waxaan doonay sida ugu qurux badan ee ugu fiican inaa ugu noqdaan marka waxaa la siin doonaa sahay sahay fiican baa la siin doonaa hadduu alla ka dhigana sabtida subaxnimada ayay ku noqon doonaa waddankooga oo xaggan waxaa ku sugi doonta hay-adda u n c r annakii u n c r gacmahaas haysana ayaa si fiican u dhoofin doonaa dadka